madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo maalintii shalay booqasho howleed ku yimid jibuuti ayaa maanta duhurnimadii ka ambabaxay magaalada jibuuti waxaa kusii sabootiyey garoonka diyaaradaha wasiirka awqaafta jibuuti muumin xasan barre iyo danjiraha jibuuti u fadhiya soomaaliya ambasador aadan xasan aadan mas-uuliyiinta labada dhinac jibuuti iyo soomaaliya ayaa dhammaantood ka gaabsaday inay wax faahfaahin a naga siiyaan waxyaabaha sida rasmiga ay ugu heshiiyeen soomaaliya iyo jibuuti ee la xidhiidha khilaafkii dhowaanta soo kala dhex galay labada dowladood ee ku saabsan arrimaha dalka eritrea haddaba waxaan aragtidooda wax ka weydiinay qaar ka mida dadweynaha reer jibuuti magacayga waa cismaan xuseen orrax wallaahi waa laba dowlad horta walaalaa siba kuwa kala maarmaan wixii yar ay dhacay dee dhaqaalay wixii adduunka yar ay soo kala dhex galay madaxweynihii labadii wadan way ku heshiiyeen insha allah annaguna dee wallahi waan ku faraxsannahay maadaama dee laba wadan oo dee aan kala go'anahayn dad walaalaa oo isku mida oo isku ararfa oo isku diina oo isku dhaqana sidaa daraaddeed wax dhibaato baarag loolaa aniguna ku faraxsanay aad yahay anigoo maxamed cabdi xasan ah waxaa ku faraxsana labada dowladood ee walaalaha ee markii hore xurguftii soo dhex gashay laakiinse iminka aad baan dee wixii khilaafada wala dhameeyey waana ku faraxsanahay waa mahdi sabar cali baa la yidhaha walaal wallahi aragteedu aragti wanaagsan aad bay wanaagsantaa dalka jibuuti sidaa aad shacibka reer jibuuti haddaan nahay aad baan ugu faraxsannahay maadaama soomaaliya iyo jibuuti ay meel kale leeyihin oo isku mid tahay gacan midaasa nahay aad baan ugu faraxsan yahay maadaama saaragga madaxweynaha annaguna istiraax baan ku nahay shalay hadduu eritrea tegey hadduu maanta jibuuti joogaba waa dalkiisii koowaad waa jibuuti soomaaliya eletriyana waa dad aan isyar diidno oona meelba kala tegayno waan iska soo dhowaanayna siyaasadduna way farabadantahay si kastay u farabadan tahay siyaasadda farmaashada siyaasaddeena cumar dhoon ku ogalnahay ilaahay dagacmidaasa ka hodhigaan leenahay isarag xiisale iyo isnabad ku bax magaciisu daxwaxla deeq asad baa la idhahdaa anistan inkasta qoc dheer ana baa la idhahaa waxaan leeyahay boqoshada maxamed ku yidhi aad bay fiican tahay iyo wadahadalka waa lagu wada hadlay waxaan leeyahay guul iyo guul baa lagu kala tegey sidaa iyo salaam calaykum waraxmatullahi barakatu rabadaan muuse v o a jibuuti